waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga taginabismiillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah rabbialcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaa'i waalmursaliin sayidina muxammadin wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam ajmaciin kelimadeenna waxay ku saabsanaa doontaa maxaa duruus oo laga qaadanaa dhibaatooyinka ay leeyihiin cudurrada khatarta ee faafa uuna ugu horreeya cudurkan caalamka maanta aafeeyey oo loo yaqaano koronafirus walaalayaal maanta waxaa la marayaa si aad og tihiin caalamka oo dhan mixnad iyo mashaakilla aad u fara badan baa haysta waxaana ugu waaweyn waxyaabaha haysta cudurrada faafa iyo maxaanku yidhahdaa waxyaabaha dhibaatooyinka ee uu reebo oo aan horeba loo arag waxaan garanaynaa cudurkan loo yaqaana covid nneteen ama coronafirus geyga shiinaha buu ka soo bilaabay markii hore kadibna inyarinyar buu caalamka ugu faafay culammada caafimaadkana way ku jaha wareereen sidii ay cudurkaasi ula tacaali lahaayeen ama ay u maaray lahaayeen cudurkaasi wuxuu saameyn ku yeeshay nolosha qaybeeda kala duwan hadday ahalada dhinaca caafimaad dhaqaala waxbarasha iyo isku socodka dadka dhexdoodaba haddaba waxaan rabnaa inaan isdul taagno markii ay mashaakiladaasoo kale ay yimaadaan islaamka muxuu ugu talagalay maxaana uu ku wajahayaa arrimaha noocaasi ah maxaana ka qaadanaynaa oo faa'iide ah idoo aan ognahay dadka ducafaa'ul iimaan ama caqiidadu ay yar tahay ama cilmigoodu ama yaqiintu ay yar tahay inay jahawareerayaan asbaabaha cudurka keenayna ay si toos u wajahi karaynin saa darteed allah subxaana wa tacaala waa inaan ogaanaa inuu imtixaanay addoominkiisa si u caddeeyo alla u muujiyo subxaana wa tacaala baahida ay asiga u qabaan inay marnaba ay ka maarmin si kastaoo adduunka dadka jooga ay u sheegtaan aqoon iyo cilmi iyo horumar oo cilmiga caafimaadkaba meesha ugu sarraysa ay ka gaaraan mahmaa ay maal kasta haysaan jaanis kasta iyo teknoloji kasta ay haystaan inaysan marnaba rabbi ka maarmin ayaa arrintaasina la bari a walaalayaal allah tabaaraka watacaala wuxuu leey wain yamsaska allaahu bidurin falaa kaashifi lah ilaahay hadduu dhib kugu qabtaay wax kaa feediya ma jiro allah hadduu dhibkeena wax feediya ma jiro asiga mooyaane wa in yamsaska bikhayrin fa huwa calaa kulli shayin qadirun wanaag ilaahay ku siiyeyna cid kaa qaadi karta ma jirto wax kasta ilaahay baa yacni maaragtay kara weeyaan meel kale alla subxaana wa tacaala wuxuu leey waidaa maridtu fa huwa yashfiin markaan xanuunsada asigabaa i daaweynaya yacni xanuun iyo dhibaato markay timaadaaye asigabaa i daaweynayo meel kale alle wuxuu leeyay aman yujiibu almudara idaa dacaah alla wuu ajiibaa midka dhibaataysa markuu toogo wayagshifu suu'a xumaatadana wuu feedaa wayajcalukum khulafaa'a al ard dhulka inaad howl ka wadaan oo khulafo ka tihiinana ilaah wuu idinka yeelaa a ilaahu maca allaah ilaah aan ilaahaynu la caabudo maa jiro qaliilan maa tadakaruuna yaraa waxa aad waansamaysaan saa darteed marka walaalayaal islaamkeenna wuxuu ka hortagay ama daawiyey ama cilaajiyey mowduuca ku saabsan al awbi'a ama cudurrada halista ah ee ummadda halaakaya ama naafeeya intayna dhicin ka hor iyo markay dhacaan dabadeed intayna dhicin qofka muslimka maxaa laga rabaa marka hore waa inuu ogaadaa wixii ilaahay u qadaray ayaa u imaanaya waxaase ha ahaadaana wax wanaagsan oo asiga anfacaya ha ahaadaana wax dhibahaya arkaanuul iimaan maxaa ka mid ah al iimaanu bilqadari khayrihi wa sharrihi qofka inuu rumeeya waxyaabaha ilaahay subxana wa tacaala u qadaray khayr iyo xumaato waxay ahaadaanba maradka ama xanuunka wuxuu ka yimaadaa xagga alla caafimaadkana wuxuu ka yimaadaa xagga alla nolosha waxay ka timaadaa xagga alla gerida waxay ka timaadaa xagga alla waxaasoo dhan waa wax sugan oo aan yacni maaragtay laga doodi karaynin nabigana calayhi salatu wasalaam wuxuu noo caddeeyey likulli daa'in dawaa cudur kastaa inuu daawo leeyahay haddii marka cudurka daawadiisa la hela qofkii wuu caafimaada ilaah idinkiisii cudur aan daawo lahayn ma jiro keliya waxay rabtaa inaan tajriba la sameeyo muddo lagu dhex jiro laga yacni la baaro la ogaado cudurka saamaynta iyo dhibaatooyinka uu leeyahay si fudud marka ayaa loo helayaa daawadiisa cudurkaas weeye rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahay ilaahay cudur sooma dejinin ilaa daawadiisa wuu soo dejiyey cudurka soo soo degaay daawadiisa ilaah waa soo dejiyey waxaa jirta nabiga calayhi salatu wasalaam waxa uu imaanayey dadkii reemiyiga ah waxay dhihi jireen rasuulkii allow ma isdaaweynaa hadduu xanuun noo yimaado markaasuu nabig wuxuu yidhi haa isdaaweeya addoommankii allow maxaa yeele allah subxaana wa tacaala cudur ma keenin ilaa daawo buu u diyaariyey laba hal cudur mooye oo ah duqnimada duqnimada iyo daawo malaha oo la dhihi maa waan duqoobay dhakhtar baan u tegayaa oo duqnimada iga daaweeya wuxuu kaluu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allah tabaaraka watacaala cudur ma soo dejinin ilaa daawo u soo dejiyey ciddii ogaata ha ogaata ciddii aan ka warqabanaya ka warqabin ila saamu wa huwa almowtu geerida mooyaane oo xadiiska hore wuxuu noo tilmaamayay duqnimada aan la daawo lahayn waxa kala daaway leeyihiin xadiiskan dambana wuxuu noo tilmaamaya geerida ayaan daawo lahayn wixii ka soo haray waa la daaweyn karaa marka cudurrada marka la daaweyn waayey dadka ayay aqoontooda gaari weysay mooyaane cudur aan la daaweyn karin ma jiro walaalayaal saa darteed waxaan leenahay cudurrada hadda jiro oo ugu horreeya cudurkan adduunka dhan aafeeyey dhibaato badan geystay oo ka jira caalamka guud ahaan gaar ahaanna hadda geyigeena soomaaliya ka jira waxaa la doonaa walaalayaal inaan duruus ka qaadanno cibro inaan ka qaadanno aqoon inaan ka qaadanno farsamo inaan ka qaadanno soo cudurkaasi ku faafi lahayn oo ku istaagi lahaan aan ka shaqayno saan ugu hortegi lahayn inaan ka shaqaynaa waxyaabahana anfacaya ay tilmaamaan khubarada caafimaadkana taladooda inaan dhegaysanno wixii lagugula taliya ee wanaagsan ee naftaada ay ku badbaadaysa deegaankaada uu ku badbaadaya ummaddaada ay ku badbaadaysa waajibka ku saaran wuxuu yahay waxaa inaad qaadatid weyn maxaa dhacay oo nafta aadanaha qiimo bay leedahay in la ilaaliyo oo dhibaato laga ilaaliya baa la doonaya macnaha halkaa waxaa laga fahmayaa cudurka inaan la doondoonanaynin haddii ay dhacday inuu meesha joogto uu ku dhacana inaan la faafinayninoo dadka kale aan la gaarsiinaynin waa inaan ogaanaa walaalayaal cudurka buqaca ama meel gaar ah ma lahan shaksi ou laleeyahay shakhsigaas ayaa maxaan ku idhahdaa iskale ama shakhsigaas ku dhaca ama ciddaasa u gaar e ma ahan in badanoo naga mid ahoo soomaalida waxaad maqlaysa inay leeyihiin cudurkan anaga shaqa nugu ma lahano gaalada baa loogu talagalay arrintaasina sax ma ahan cudurka ma lahan makaan gaar ah wuxuu leeyahay ashkhaasa buu ku tacalluqayaa ama kusyani maaragtay uu asiibi karaa marka cudurkaasi si looga badbaado waa in waxa ay tilmaamayaan khubarada caafimaadka hadday noqon lahayd in la yareeyo kulanka macnaha aan lahayn iyo isku imaatinka aan macno badan ku fadhinin oon baahi ama daruuri aynay jirin haddii ay noqon laheeday in nadaafadda lagu dadaalo haddii ay noqon laheeday waxa sanka lagu xidhanaya in la xirto miday doonto ha noqotee in maxaan ku idhahdaa cudurka siduusan ku faafi lahayn aan ka shaqayna ayuu waajibka uu yahay waa in aanan takoorin qofka cudurka u asiibay oo aan laga dhigin qofkan cudurkan qaba inuu yahay qof yacni maaragta eedeysan oo ama asiga dembi galay dembi ma gelin musiiba ku dhacday waa inaan ilaahay subxaana wa tacaala u barina inta xanuunsan in ilaahay caafiye inta caafimaad qabtan ilaahay caafimaadka u siyaadiye oo waxa ku asiibay wixii ilaahay qadare uu yahay argagaxa iyo istareeska iyo walaahowga iyo buufiska in laska joojiye oo la ogaado allah tabaaraka wa tacaala waxa uu doono ayaa ahaanaya sida u doono ayayna u ahaanayaan waa inaan ku dadaalnaa waxa tala oo nala siinaya iskana ilaalina sabarna aan yeelano rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waxaa la yaab leh arrinka mu'minka arrinka mu'minka oo dhan dhammaantii waa khayr arrinkaana qof kale ma lahan ilaa mu'minka mooyaane arrintaas maxay ku dhacday mu'minka hadday asiibto waxyaaba uu ku farxo wanaagana ilaah buu mahad celinaa subxana wa tacaala arrintaasna khayr bay u tahay hadday dhibaato iyo mashaakil u qabtana wuu ku sabrayaa arrinkaasna khayr bay u tahay buu nabiga leh calayhi salaatu wasalaam marka waxaa muhiim ah in cudurrada jira aan ka qaadana duruus ha noqoto mid cilmi ah oo akademi ahaan ah oo aalaya cudurada nafirku hala daraaseeyey waxaa dhici karta cudurro badan oo ka khatarsan inay bulshadani ay ku dhex jiraan haddana aan war ka haynin oo saamaynta uu leeyahay mid ka badan yeelan karo taasina marka in naftirkeeda laga fikiro oo aan yacni maaragtay la ogaado waxaan ilaahay subxana watacaala soo wax u doono way u dhacayaane inaan marka horena aan ku talagalno ween oo arrintaas aan qaadano waa inaan darsi ka qaadana walaale waxaa jiraa inay yihiin wax ummadaha lagu imtixaanayo oo ummadda toosan iyo ummadda qalloocan lagu kala saaraya rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu sheegay cudurka daacuunka oo ah cudur halis ah oo khatar ah wuxuu sheegay inuu ahaa cadaab ilaahi subxana wa tacaala u diray dadkii anaa naga horreeyey dadka mu'miniintana naxariis buu u yahay qof ma jira joogo beled oo ku dhacay oo markaa iskii nagaado asoo sabraya ee ajirdoon ah garanayana wuxuu ilaahay u qadara mooye wax kale inaysan ku dhacaynin qofkaasi ajir baa loo qoraa buu nabiga calayhi salam ajru shahiid baa weliba loo qorayaa buu leeyahy marka waxaan leeyahy walaalayaal inaan ilaahay subxaana wa tacaala aan u noqonno oo aan u toobadkeenon weydiisanoon yidhahan rabbi ow caafimaadna sii dadaalkana aan bixinna waxa aan ka qaadanayna ay noqdaan waxa aan ku waantowno oo caqligeenna iyo maskaxina dib u soo celiyo dadkuna ay ku xisaabtamaan allah tabaaraka watacaala wuxuu doono unba ahaanaye cid kasta oo isku dayda wax kasta inay samaysa waxba kama tari karto waadna arkaysaan cudurkan adduunkan naafeeyey ee dhibaatada badan geystay caalamkao dhan haddana isugu tagay waxna laga qaba la'yahay waxaan ilaahi weydiisanaan tabaaraka watacaala ummadda inaa aafadan ka leexiya dhibaatada iyo mashaakil u watana oo ilaahina garma siiya subxaana watacaala inta ayaan ku koobaynaa kelimadii ku saabsaneed maxaa laga qaadanayaa cudurrada faafa oo ugu horreeya cudurkan covid nneteen ama loo yaqaana coronavirus hada wabilahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh eegwaya tubti dintii furqaano waxaa taa jiray ninkii taladiisa yeelo ninkii taag daranada taageera siiye tilmaan quruxsane xabiibow hayga teginay